magaalada muqdisho waxaa tegey wafdi sare oo ka socda dowladda qatarkaasi oo madaxda dowladda soomaaliya la kulmay warar aanu ka helnay ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in wafdiga qatar uu hogaaminayo wasiiru dowlaha arrimaha dibadda suldaan bin sacad al marayki waxaana la sheegay in wasiirka uu la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyre toddobaadkii hore waxaa sidoo kale muqdisho joogay wasiir isaguna ka socday dowladda sacuudiga dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay meel dhexe iska taagayso khilaafka u dhexeeya labada dowladood waxayna ku baaqday in nabadgelyo lagu dhammeeyo khilaafkan haddaba khilaafkan iyo sida uu u saameynayo soomaaliya waxaa warbixinta nooga diyaarisay saare cabdi axmed soomaaliya oo ka mida dalalka ku jira jaamacadda carabta ayaa xiisadda siyaasadeed ee qatar iyo wadamada sacuudiga hormuudka u yahay waxay ku noqotay laba daran mid dooro inkastoo markii dambe ay ka noqotay khilaafka diblomaasiyadeed ee dhinacyadaasi meel dhexdhexaada waxaa maanta magaalada muqdisho ka degay wafdi wasiiro ah oo ka socday dowladda qatar oo kulan la qaatay madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka mida golaha wasiirada sida ay noo sheegeen qaar ka mida golaha wasiirada dowladda soomaaliya kulankoodaasi waxaa looga hadlay arrimaha khilaafka gobolka iyo godoominta dowladda qatar lagu sameeyey kulankan oo ahaa midaysa warbaahinta inta badani ka warqabin ayaa waxa uu yimid iyadoo dhowaantan ay jirta hadalhaynta la xiriirta in dowladda soomaaliya ay ku cadaadinayso dowladda sacuudiga inay ka mid noqoto dalalka ku raacay mowqifkeeda ka dhanka ah qatar haddii kalena ay waayi doonaan ballanqaadyo qarash mucaawino ah oo dowladda soomaaliya sacuudiga ay ka heli lahayd inkastoo dowladda soomaaliya ay ku adkaysatay misna in ay meel dhexe iska istaagto haddaba maxay tahay soomaaliya waxa ay ka baqaysa haddii ay dhinac raacdo gaar ahaana halka dowladaha carabta ay u bateen oo sacuudigu uu hormuudka u yahay rofesor maxamed cumar dalxa oo ka mida baarlamaanka soomaaliya waxa uu ka mid yahay guddiga u qaabilsan arrimaha carabta soomaaliya muddo badanna waxa uu ka qaybgelayay shirarka carabta iyo soomaaliya saara soomaaliya wax badan oo ayada ay ka baqaysa ayaa jira mahmahbaana waxay leedahay ninkii dabkuu gubtaa dambasna dab buu umalaynayaa soomaaliya toddobaatan iyo toddobadii dagaalkii lala galay ethoobiya marka la fiiriyo waxaa ku fal lahaa dawlado oo markaasi iyaga dagaalka markii ay la gashayna ee ayaga ballantii ooga baxay oo calaaqaadkiina ay u jareen ruush dawladihii wax laga sugaayey ee maraykan ugu horeeyana laga waayey taageeradii laga sugaayey kuwii yirina dal anagaa ku taageeraynan ay yidhaahdeen waa naloo diiday inaan gacan idin siino ama aan dhaqaale ama aan hub idinkugu deeqno haddana waxaa maanta ka taagan bariga dhexe isxulufaysi oo fara badan oo maanta kan annaga dariska nala ah u yeman ee ay maanta ku dagaalamayaan xuutiyiin oo iiraan taageerayso ee qolo kale oo iyagana shiiciyi iyo wixii kale iyo madaahib oo ay iskala baxday xataa qaarkooda amuuro siyaasadeed amuuro diineed lugaha kula jirta amuurahaas oo dhan ee saameynta kule bariga dhexe iyo dowladaha dariska ah oo qaarkood aan laysku wada fiicnayn oo annagana qaar xiriir wanaagsan naga dhexeeya ee carabi ay laleeyihiin oo turkiya iyo iiraan ay ka mid tahay oo maanta haddii arrimahan annaga aan qayb ka noqono mid weliba culeyskeeda siyaasadeed iyo dhibaatada amniyeed annaga ayna saameynayso ayaa dowladda soomaaliyeed waxaa la gudboon maradiis maaragtay dibadiis mare maradiisa geed madaartadii la sheegi jiray inaan mabda-eenaasi dhexdhexaadnimada aan ku adkaysano xiriirka dowladda qatar ee soomaaliya ayaa ahaa mid soo fiicnaanaya waayadan waxaa dad badan ay u arkaan in xubno miisaan kule dowladda soomaaliya ay saldhig u noqdeen in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado iyaga oo si gaara xiriir ulale aawadeed soomaaliya inaysan ku degdegin qaadashada tallaabada sacuudiga iyo xulufadiisana taasi waxaa la sheegayaa in ay door weyn ku lahayd sidaasoy tahay xubnaha wafdiga dowladda qatar ee booqday magaalada muqdisho maanta ma la dhihi karaa ayaga laftooda waxa ay ka doonayaan dowladda soomaaliya inay ka daadejiyaan aragtidooda ah inay taageerto sida turkiga oo kale su-aashaasi waxaa iiga jawaabay brofesor afyara cabdicilmi oo baraka ah jaamacadda dooxa ee dalka qatar oo hadda dowladaha turki turki ay ka mid tahaa si toosa qatar ula saftay oo yidhi qada yacni oo ciidan baan diraynaa yidhi ama ama ama dhaqaala soo diray ama political position cad qaatay soomaaliya positionkeedu hadda saa maba ahaba marka de hadda mana umalaynaayo qatar laftigeedu inay intay tagtay ay leedahay sida turkiga bareera oo annagana soo raaca inay saas leedahay umalayn maayo hadda waxaa laga yaabaa dowladda qatar in badan dadka xataa ama ka aamusan ama dadka heshiiya yidhi inay u aragto inay ina ina ina ina ina inayn wax dhiba u arkin ayada dhinaceeda saasaan aan qiyaasaya soomaaliya oo ah waddan la hardamaya inuu ka soo baxo mushkilada la dega dalka dhowr iyo labaatan sano oo dagaallo iyo sidoo kale kooxa diimeedyo gacanta ku haya qaybo ka mida gobollada ay ka mid yihiin sacuudiga waxa uu ka mid yahay haddaba dalalka soomaaliya ugu yaboohay malaayiinka dollar si ay uga soo kabato mushkilada haysata haddaba maxay noqonaysaa go-aanka soomaaliya caalami ahaanse marka loo eego maxa uu ka dhigan yahay mowqifkooda mar kale professor afire cabdicilmi hadda xilligan si wanaagsan mowqif fiican bay ka qaateen kauna ku adkaystaan ayagoon ayagoon cidna colaad u muujinaynin waxay dhihi karaan sacuudiga laftiisa waxay u sheegi karaan waxay dhihi karaan war annagu hirgir kama baxno sidaanan hadda dan badnay in waxaan hadda inta la qaato dagaal iyo qolo aan la dagaalno meel iska joogtana wax macnaha ay soo kordhinaysa ma laha marka aniga sidaan hadda horena u iri dhowr marna ku celceliyey mowqifka ay dawladdu qaadatay wuu ila saxan yahay kaasaana aniga ila quman inay ku ad xiisada u dhexaysa sacuudiga iyo qatar ayaa cirka isku sii shareertay maalmihii ugu dambeeyey markii dowladda sacuudiga ay ku eedeysa waddanka ku yaala galofka inuu dhaqaalo siiyo argagixisada taasoo sacuudiga ay ku raaceen dalal uu ugu horeeyo waddanka masar waxaana qatar waxba kama jiraan ay ku tilmaantay arrinkaasi eedaha loo soo jeediyey aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintan ku eegeysay xaaladda waxay amuuraha ka taagan goolofka iyo weliba sida ay soomaaliya uga jawaabtay